marka hore soomaaliya shirka sida la wada ogyahay way ogolaatay waftigeedii wuu yimi hudheelka ayuu isku hudheelkii aan shirka lagu qabanayay ayuu nagula soo dego xalay nagula baryay oo u joogay tiam dhan iyo koox dhan oo u hadli lahaa oo masilayay oo dowladda soo dirsatay ayaa yimi waxaa ku dhaliyey inay shirka ay ka maqnaadaan oo imaan waayaano dowladdii ay ka soo daba dirto go-aan ma garanayno tiimkoodii meesha uga qayb gelayey iyaga iyagaa sheegay kenya iyaga wax ka dhexeeya iyo xidhiirhkooda xun inay sababtu tahay inay sabab kale tahay iyo inay taa tahay annagu ma naqaano kalsooni kale dare kalea kalsooni dare kalea jirta ma wax kaleoo cusub baa jirta ma shirku aanay danaynayn oo aanay ka dhabahayn sida ay caalamka uga ballan qaadeen iyo hay-adihii iyo dalalka soo qabanqaabiyey aanay ka dhabahayn oo ay aanay runta u sheegin waxay ka tahayba ama awal baana diyaar u ahayn wada hadalka anyway kamay soo qayb qaadan tan a maxaad meel kale ugu qaban weydeen annagu dee halka kan aanu markii hore iyaguna ay yimaadeen annagu aanu niman oo aanu kusoo talagaloo maxaa to shirka nalagu casamo lagu qabanqaabiye haddii dal kale iyaga kalsooni darra halka ka hayso ama aanay heshiis ahayn haddii dal kale la geeyo anaguna waa waxba kama qabno ama waanu arki karnaa haddii aanan inay markii hore sheegaan bay ahayd iminkana haddii dal kale lagu qabanayo diyaar u yihiin wax mushkiladii kuma jiraan laakiin annagu waxaanu qabnaa in arrimo ka waaweyn intaa ay jiraan